عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان هذا kani baabu bayaani maakii baabkii caddayntii weeyey yudkaru la sheegayay filmunaawalati isu dhiibitaanka wax la isu dhiibo xagga dee iyadoo wax la kala warinayo iyo wa kitaabi ahlilcilmi dadkii ahlucilmigaha qoritaankoodii ay qorayeen bilcilmi cilmi ay qorayeen ilalbuldaani ilaa ahlilbuldaani dad kale oo dee kaba durugsan oo beled kale ama qaryo kala degan ay uba qorayeen iyadoo sidaasna wax lagu kala warinayo bal baabkii kan ka horeeyey waxaynu kuba soo maray sheekhu baabu maa jaa fi lcilmi laba wejo awjuhda wax lagu kala naqliyo ama lagu kala wariyo ka mid ah waa alqiraa'atu de walcardu cala almuxadis iyo alsamaacu minhu macnaa waxa weeye marka wax la kala warinayo ee aada sheekh kaleba kaba warinayso wax kollay duruq ama awjuh baa jirta ay kucay ka magacaabaan awjuhu taxamul waa xambaarka cilmigii la xambaarayo duruqdiisa iyo wadooyinkiisa lagu xambaaro wadooyinkiisa lagu xambaaro cilmiga marka in kollay duruqdaasna ilaa sideed wej bay ama sideed dariiq bay gaadhsiiyaan oo anwaacda ama sideed nooc bay anwaacda taxamulka ka dhigaan kutubulmustalaxna dee mabxadka ama nooca ay u khaas yeeshay anwaacda taxamulka umuuraha aad bay uga bastiyaan sideedda ah wax dee riwaayadeedu ay saxiixto wax lagu kala warin kara iyo iyo waxyaale bacdigood intay banneeyeen laakiin culimmada intooda badani aanay dee dariiq u arkayn in wax lagu kala wariyo waxay raaciyaanna ruuxu marka dambe uu gudanaya uu cilmigii dadka sii gaadhsiinaya isagu bal cibaaraadka uu isticmaalayo ee uu dee xadiidkii ama uu wariyey iyo cilmigii uu wariyey dadka kale uu kusii gaadhsiinayo oo iyadu kollay ka dhalanaysa sii uu wariyey isagu iyo sheekhyadiisii uga xambaaray waana ta ay yidhaahaanba alfaad ama siyaqu ladaa markaa bal laba ayaynu soo aragnay labadaasi waxay ahayd waa sheekhoo carabkiisa wax laga maqlo waa ta ugu sarraysa ama imlahaba noqoto yeedhin ama yaanay noqoninba inta ugu dee heer sarraysa weeye carabkii sheekhoo lagaba maqlo waana ta iyadoon waxba lagu qaydin ruuxu isticmaali kara marka dambe uu sii gudbinayo xadatanaa iyo samictu iyo akhbaranaa iyo alfaadahaas iyadoon qeyd lahaynba waxaa markaa martabada labaad ama nooca labaada alqiraa'atu cala sheekh oo kolkol cardina waa tii aynu xalay ama casharkii kan ka horreeye kusoo marray cardina lagaba cabiro sheekhi waa lagu dul aqriyayaa waxaan lagu dul aqriyayaa waa axaadiisii iyo cilmigii ama kutubtii uu riwaayada u lahaa ayaa lagu dul aqriyayaa isaguna waa soo jeeda haddii qalad dhaco xadiid aankiisii ahayni meesha uu soo galo waa ruuxu baraarugsan oo joojinaya bal matalan markaa taas dabeedna isagiibaa saa wax lagaga warinaya waana inu soo marray qolooyinkii dee baltaas kuba tegay kuwa iyagu la simay samaaci oo kale bal barhkood kaba horraysiinaya umuurtaasi labadaasi way noo horreeyeen halkan caawa markaa casharku wuxuu noogaba bilaabmayaa waa lafdigan almunaawala iyo alkitaab ah ama dee waxa weeye waa laba wej oo kale ama laba nooc oo kale anwaacdii taxamulka ka mid ah waan yar suuraynaynaa markaa sheekhu wuxuu u soo dhigtayna waan eegi doonaa anwaacdii kale ee bal matalan ama wasiyo iyo iclaam iyo wijaado iyo waxyaalaha lahaa sheekhu ma soo dhigan raximahu llahu tacaala muu soo dhigan in munawaladu waxa ay kaba dhigantahay bal maalan kitaabkan aan hayaaba bukhaari maalan aniga riwaayaan u leeyahay ruux baan kitaabkaygii gacanta ka gelinayaana u dhiibaya isagoona odhanayo dee sanadkayguna waa kaa sidaasaan kuba wariyaaye iga wari kitaabkiina waan siinayaaba waa nuskhadaydii asalka ahayd ama waxaan muddan u daynayaa caariyeynayaa siuu dee uga naqliyo oo tana u asale ugaba naqliyo bal taas oo kale waqtiyada hore ama waqtiyadana dambeen usuuli jirin kitaab iskaba madbuuca saas waa loo isugu dhiibi karaa iyadoonu ruuxu markaa u baahnaynba naqlin iyo qori dambe iyo taa aanu u baahnayn ee bal taas haddaba munaawalay taa yidhaahaan munaawaladuna in waxay noqotaa bal waana tan uu sheekhu raximahullahu tacaala inoo soo dhigtay inay munaawalada kolley waana tan mudanba oo ijaaza ay la socoto sidaan soo sheegnay kitaabkii buu u dhiibayaa asalkiisii wuxuu odhanayaa haadaa samaaci min fulaan wuxuu raacinayaa idan uu idmay inuu isaga ka wariyo marka taas oo kale muu kumuu dul aqriyin kamuu maqlin madmuunkii iyo muxtawihii kitaabka oo dhan laakiin kitaabkii waa ikhbaar jumliyo isagii oo duuduubun wax uguba waramay uu yidhi waa samaacaygii hebel ee igaba wari oo kale marka taasoo kale waa tan imika uu dhiganayo sheekhu inoo soo dhigtay haddii dee ijaaza si ay ula socoto dee arrintu ay taa tahay waa wej ama duruqdii taxamulkay kaba mid tahay bal suurooyinka ijaazadana waa ta ugu sarraysa ee uguba mudan oo dee halkii ijaaze mujarada uunoo kitaab fulaan waxa weeyaan dee sidaasaan kuba wariya ama sheekh hebel baan kaba wariya adiguna iga sii wari iyadoon asal jirin oo waxba jirin la odhan lahaa tan kitaabkii baaba meeshii jira laysu dhiibaya laysa siinaya ama laysmakansiinaya bal taa wey ama haddii laysu dhiibo uuna wax ijaaso oo la socda aanay jirin oo kale taasiyada dariiq taxamul ma noqonayso haddii lays ogeysiiyo laydhaah waa kaa kitaabkii bal maalan inta laysu dhiibo markiiba lala kala noqdana xataa ijaaza ha jirta ijaazadii mujaradkaydunbay la mid noqonaysaa bal waxaan leenahay arrinkani waa taa munaawaladu arrin kalea jirto ee cardal munaawala yidhaahaan dee markay taa ay sheegayaan ninkii daalibkaabaa la imanaya kitaabkii aba sheekha dee riwaayadiisii asalkiisiibuu la imanayaa markaa sheekhiibuu u bandhigayaa uu dee kitaabkii uba dhiibaya isagoo ka dalbaya idan oo kale isagaasita waa u dhiibayaa isaguna waa eegayaa wuxuu arkayaa axaadiidiisii inay tahay dee waana ruuxu dee arrinkii fahmaya markaasuu kuba soo celinaya oo kale waa munaawaladina cardal munaawalay taa yidhaahaan bal haddaba waxyaalihii mustanad la odhan kari laha loo xujaysan laha imaka halkan waa wej taxamul dee waanakaa kitaabkii si duuduuban baa loogu ijaaseeyey looguna dhiibay barhkood baa aad u adkeeyo xataa samaaciiba ku dhoweeya inay laba mid tahay munaawaladu horta taasba weeye ama tan kale oyn raacsan ee tarjamada inoo raacsan waa dee ninkii sheekhaaba axaadiidiisii ama ayuu qorayaaba waa qoray waa dabdiyey markaasuu u dirayaa nin kale oo adigu dee ama culimoa ama raawiyo beled kaleba jooga kolley taasna shardigu dee waxa weeyaanuun in dee lagu kalsoonaado kitaabkan wax isbedeliyo wax taqyiiri ina cid kalea loo dhiibay isagu meel ma wada joogaane inaanay raacin oo kale oo adigu wax taqyiira looga aamin yahay oo ama ruuxan sidaa dee ruux cadaala ay u sugnaato aamina yahay ama kitaabkii kaa makhtuumkii in wax lagu kordhin karaynba uu yahay ee bal taasoo kalena waa tan oo kitaabadoodee iyaduna xataa kitaabkeennan axaadiida kuba imanaysa barh sidaa lagu wariyaa iman doonta isagoo haddaanu ahayna meelaha dhexo kataba ilaya fulaan bay kaba cabireen hebel baa ii soo qoroo kale sanadkiisiina waa sheegayaa sidii baanu ku warinayaa arrinkuna waa kitaabadaas bal taasna waa qaybta labaadu inoo dhigtay ama umuurihii kale iclaam iyo wasiyo iyo wijaado iyo umuura lahaa taa iyada kitaabkeenooguma sugno ma keenina waxaa dhici karta inaanu dariiq u arkahayn wax lagu wariyo bal inta cunwaanka horta taa weeye waana arki doonaa daliilwixii bal maalan kuba tacalluqsanaa wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala baabu bayaani maa kii caddayntii baabkii weeye yudkaru la sheegayo ee dee bal kuba soo arooray filmunaawalati isu dhiibitaanka wax laysu dhiibo waa taa aan sharaxnayna munaawaladii iyo wa kitaabi ahlilcilmi kitaab lafdigan kitaabkii maaha macna almaktuubba ee waa imika macnihii mastarigaayo waa qoritaankii dadka ahlucilmigu ay qorayeen maxay bilcilmi cilmi ay qorayeen waaba axaadiid ila lbuldaani ila ahli lbuldaan ama qarya ha noqota ama beleda mudaafkana waan qadaraynaa dadka ujeeddada ruuxaan meel la joogin weeye ayuu u qorayaayo xadiis baabuu u qoray kitaab riwaayadiibuu u qoray isagoo sheegayana samaaciisiiyo riwaayadiisii dee idanna laba socdo bal markaa taas oo kale bal maalan wixii kuba yimi iyo taas buu baabkeedii yahay wuxuu yihi markaa musanifku raximahu llahu tacaala wa qaala anasun anas wuxuu yidhi nasakha wuu qoray cuhmaanu cuhmaan almasaaxifa masaaxiftii fabacaha waa diray oo bihaa masaaxiftii ila alaafaaqi juhooyinkii iyo bilaadii kale dee muslimiintu markaa magaalooyinkii waa muhimka ahaa ilaa lix nusqay ahaydba magaalooyinkii waaweynaa ama toddoba nusqe ayuu kala diray xabadna isagaa laba hadhay afaaqdiibuu u diray wara-a wuxuu arkay oo uu kuba tegay cabdullaahi bnu cumara wa yaxya bnu saciidin wa maalikun daalika arrinkaasoo ah kitaabadaas cilmigii laysuba qorayo laysu dirayo jaa-isan mid bannaan oo dee bal maalan wax lagu kala warin karo taas bay u arkeen bal markaa qeybta hore xadiis dheer oo kollay dee meel kitaabka bartamihiisa weeye ama qeybtiisa dambaabuu u badnaanayaa oo bal maalan taas xagga qur-aanka marka la gaadhan waa dee bal taasin waxa weeye ayuu inooguba iman doonaa nikaax hortiibuu ku iman doonaa ama kitaabkaba uguba sugan yahay oo fadaa'il qur-aan oo waa markii dambe ee walow cahdigii abubakrin markii dagaalkii yamaama dhacay dabadeed oo bal maalan taasin waxa weeyaan la qoray walow aan musaaxif lagaba dhigin qur-aanka laakiin la wada qoro amah lagu qoro judhfo iyo hargayo waxyaale meel lagu wada hayay wakhtigii cuhmaan ee dagaaladuna ay markaas gaadheen babiyo bilaada islaamku adarabijaan iyo armeniya oo kaleo dadka qaar halkaas iyadoo la joogo la dheer yahay lasoo naqliya iskhilaafka barhkood qiraa'aadkii iyo dee qur-aanku uu kuba yimi ama xuruftii uu kuba yimi iyagoo iskuba khilaafsan taasna lagaba baqday inay dee iskuba khilaafeen oo dhibaata ay kaba timaado ayuu masaaxiftan cuhmaan qoray kolley cidna waa loo xil saaray dadkii weliba markaa hore iyaguna barhkood ay u joogeen ah kitaabadaa hore cahdiga ay bakrin dhacday markii nusqooyinkii la wada qorayna bilaadii baa loo diray iyadoo taasi uu ahaa dee musxafka imaamka ay tay in la raaco suxuftii iyo wixii kale meelaha dad gaari ay haysteenna uu amray itilaafkeeda si dadkii bal ay dee aan khilaafuba iman iyo taas ama laba gubo waa arrin inoo dambeeya xadiidku waa dheer yahay maqsuudku iminka halkan qur-aankan ku qornaa taasi agtooda dhammaanba waa ku tawaaturay oo dee maaha uun kitaabadan cuhmaan wax la ictimaadsanayey ee laakiin halkani maxay tahay uun musxafkan iyo marka la eego dee cuhmaan waa kanoo isaga xaggiisuu kaba yimi waana isaga amarkiisaana laguba qoray marka marka la eego isnaadkan dee iyo musxafkan musxaf ahaan ayaa gelaya cilmigii la dirayay jihaadkii looba dirayay taasoo halka u soo qaatay oo u daliishaday walow maanta qur-aankan dee uu ahaa wax agtooda kuba tawaaturay oo dee kuba sugnaaday oo xaafadadiisna ay badnayd oo agtooda uu kuba tawaaturay bal taas buu inoo sheegayaa waa kitaabadii ahlucilmi marka ama ahlucilmigu ay qorayeen cilmi ay dee jiho kaleba uba dirayeen ee taasna la ictimaadsanayey la aqbalayay lagu dhaqmayey lagu warinayay bal taas ayaaba dee daliiltani uba tahay arrinka kale uu sooba dhigta uu yidhi cabdullaahi bni cumar xaafid bnu xajar wuxuu leeyahy nusqooyinkii kitaabka oo dhan sidan baa dhacday cabdullaahi bni cumar baa dhacay waxaan u leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala waxaanan isidhi oon u malaynayey ninkan cabdullaahi bni cumar inuu yahay cabdullaahi bni cumar ibni xafs ibni caasim ibni cumar ibn khadaab waa muu dhammaynanaa tirsiinta dhammaynaye ee waa alcumari inuu yahay cumariga ninkaa reer cumar loo nisbeeye madiina saas buu kitaabkiisa taqliiqu tacliiqna aharka isaga uguba tiiriyey laakiin wuxuu leeyahay xadiidkii bal markaas haddana san uu soo dhigtay bukhaari oo isaguu horreysiiyey yaxye iyo maalikna way kaba dambeeyaan waa nin dee yaxye iyo kaba horeeya oo ka martabo horeeya inuu muyaa meeshii kaba muuqata ninkaasna da ahaan iyo martaba ahaanba yaxye waa ka dambeeya ama waa dee markaa lama sinno jaanibkaas marka bal adigu wuxuu leeyahay markuu tatabucay cabdullaahi bni cumar wax cad oo halkan tilmaamaya maan helin dee waabana dhici karta cabdullaahi bni cumar inuu yahay haddana riwaayu helay nin cabdulaahi ibni cumarna wax ka wariya cabdulaahi ibni camrina wax ka wariya laakiin cabdulaahi ibni camrin riwaayadiisa badsaday oo bal maalan ula yimi iyadoo markaa la ihmaaliyo cabdulaahi un meeshii ay qoran tahay riwaayadaa sanadkuna waa saxiix dariiqa bukhaarina waa lagu wariyey uula yimi bal cabdulaahigaasoo uu yidhi axaadiida halkaa igu qoran dee waxaad garatana iidda waxaad garan weydana igaba masaxoo kale markaa cabdulaahi ibni cumarna waa ixtimaali karaa cabdulaahi ibni cumarne bal markaa cardigii munaawalo waa isagaa ula yimi isagaa u bandhigay balti bal tii baabay adigu dee xujo uba noqonaysaayo muhimku waxa weeyaanuun munaawaladan ama waxaa dee laysulaba yimaade dee laysuba dhiibayo inay wax jaa-isa tahay wax wax lagu warinayo tahay wax lagu taxamulayo duruqdii taxamulka ay kaba mid tahay ayayba taas arkan waayodubal markaa taasoo ujeeddadu hadday tahay kitaabada iyo hadday tahay munaawaladuba kolley waa saan soo sheegnay anwaacda taxamulkay kaba mid yihiin cilmi waa lagu kala warin karaa iyadoo kala maqal intaa dhaafsanba aanu jirine waxaa laysu soo diray uun kol haddii lagu kalsoon yaho inuu fulaan kitaabadiisii hayto khadkiisii la garanayo lagana aamin yahay in taxriif iyo ziyaado laguba daro ruuxan dee siday uu yahay ruux aamina ama wixiiba uu yahay wax la xidhay oo makhtuum ahaayoo aanay cidi furfurin bal maalan taas waa dariiq taxamul tan laysuba dhiibayaana iyadu dee waaba mushaafaha meeshii jirta wada joog baa jire iyaduna dariiq taxamul waxyaalo kalena waa kan sheekhu soo arooriyo wuxuu yidhi waxtaja waa xujaystayoo bacdu ahlilxijaasi culimmadii reer xijaas barhkood waa xumeydi waa sheekhiisii abubakrin alxumeydi fi lmunaawalati munaawalada wuxuu u daliishadayba bixadiidi nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay xadiidkiisii waana lafdiga inoo soo socdo xaysu meeloo kataba uu qoray rasuulkii ilaahay liamiiri sariyati waa ciidan koobnaayoo labiyo toban baabay ahaayeena sariyada ninkii amiirkeeda ahaa uu u qoray kitaaban kitaab wa qaala waxaanuu ku yidhi laa taqra'uha aqriin xataa tabluqa inaad gaadhin makaana kada wa kada waa meesha caynkaasa meel ugu magacaabay oo dee kitaabka ku magacownayd ilaa aad halkaa haba furinba waraaqdii waa u dhiibay haba aqriin buu yihi dadna ciidanna yar koobanoo sariyana waa alqidca min aljeysha madax buu ka ahaa markaasuu yihi ilaad meesha caynkaasa gaadho ha aqriin falamaa balaqa markuu gaadhay daalika almakaana meeshii ayuu qara'ahu cala nnaasi kitaabkii furay waraaqdiibuu furay rasuulkii ilaahay qoray dadkiibuu waxa weeyaan wixii kuba sugnaayey muxtawihiisa waa intii dadkii oo dhan maayo waa dee dadkii la socday waa dadka ciidankan uu madaxdaayee koobnaa sariyadan ayuu ku dul aqriyey wa akhbarahum waxaanuu ugu waramay biamri nabiyi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay amarkiisiibuu ugu waramay bal markaa iminka halkanna waa xumeydi baa tan munaawaladii u xujaystay oo xaggu ugu xujaystay kitaabkan oo xidhan ama waraaqdii oo iskuba laaban baa rasuulka ilaahay ninkan u dhiibay waqtigaa kumuu dul aqriyahayn wax laysfarayo oo lagu camal falayaana way kuba sugnaayeen markuu yidhi waxaanu yidhi markaad meeshaa gaadho uun fur oo markaa aqri iyaguna markii la aqriyey way ku camal faleena way ku dhaqmeen marka halkii munaawaladii isudhiibkii kitaabana waabay jirta ayaa abeel markaa awtan u daliishaday oo dee daliil bay u tahay kitaab laysu dhiibo oo la yidhaah waa samaaci can fulaan ee iga wari oo kale iyadoon maxtawihiisii la furfurin hadhowna uu saa kuba warinayo macnaa asaas bay u tahay ama mustanad bay u noqonaysaa taasi waa midooba xagga in looga xujaysanayo munaawalada amaa qisadan iyo xadiidkan imaka dib umuu soo celin sheekhu raximahu llahu tacaala isagoo mawsuula laakiin waa xadiidka saxiixoo duruq leh duruqduna ay isxoogeynayso oo taas majmuucu duruqihi saxiix ku noqonaya siduu xaafid leeyahay waxayd arrintu sanadii labaad ee hijrada dagaalkii beder intaanu dhicin ee laakiin laysu fasaxay dagaalkii udina ladiina ulimuu udina ladiina yuqaatiluuna biannahum ulimuu intay soo degtay dabadeed markaasaa rasuulkii ilaahay sariyuu diray dee waqtigaasna cid kaloo dagaalku waqtigaa hore laysayimay jireen waa qurayshtii muslimiinta ka soo saartay dhulkoodii maalkoodii iyo waxoodiiba kaba soo saartay bal haddana aan kaga hadhin halkii ay yimaadeen dagaalkii markii la fasaxay cabdulaahi bnu jaxshin saxaabi la odhanayay oo reer bani asad ahaa waa asadkii khusayma waa umma almu'miniin zaynab walaalkeed ayaa rasuulka ilaahay u dhiibay sariyadan amiir ugaba dhigay labiyo toban nin bay ahaayeen waraaqdana waa u qoray meel buu magacaabay uu yidhi ilaa halkaa gaadhaan waraaqdii haba furin markaasaa waxaana kuba qornaa markaad halkaastee waraaqdii meeshii markuu gaadhay buu furay markaa maxaa ku qornaa inay kuba qornayd soco wakhtigaas ilaad nakhla ama badnu nakhlo gaadhayso waa meel dee halkaa makaba kuba dhow oo warkii qureysheed bal inoo keen ilaa halkaa soco dadkan kula socdana iyada ruuxna ha qasbin oo ujeeddadu markaad halkaa gaadhaan ee wujadii iyo wixii lagu amray aad u caddayso ciddii ku raacaysaana ha ku raacdo dee dagaalina laguma talagelinba ee waxa weeyaanuun ciddii iyagu markaas ama arrintaas ay kuba cuslaatana waxba ha qasbin taas buu yidhi markuu waraaqdii qoray malaa dee laba shaksi oo kolley laga yaaba dee inay cudurdaarkooda lahaayeen baa soo laabmay intii kalena way israaceen dhulkii markay gaadheen ayaa waxay kulmeen sariyo nin camr bnulxadramin la odhanayo malaa daa'if kaba timi sabiib iyo waxyaalo waday oo nin camr bnulxadramin la odhanayay waa qoraysh isaga qoraysh kolley muu ahayn laakiin xilfi ayuu laba lahaa qoladan reer bani umaya ama reer cabdishamsi buu xilfi qoysku laba lahaayeen dee rag kaloo walaalo ay walaalahaayeenna waa jireen ninkaas baa wadayo waana xaramkii meel kaba baxsan maalintuna maalintii ugu horreysay rajab bay ahayd markaas baa adugu dagaal baabaa dhex maro adigu ninkaa dhinac xadrami baa la dilay intii kale way ka fakatay malaha dad kooban bay ahaayeenoo meel dheerina kamay iman iyaguna way koobnaayeen laakiin wixii ay wadeen iyagaa gacanta ku dhigay madiina yimaadeen kaasna wuxuu ahaa nin dee dagaaladii muslimiinta iyo gaalo dhex marayba ama ruux gaalaha ninkii laga dilay kii ugu horreeyuu ahaa xoolahaasna waa wixii ugu horreeyey ee qaniimo ee madiine yimi bay ahayn ama gaalo lagaba helay bay ahaayeen waxaa laakiin halkaas arrimo gaaladiibaa yar dee dacaayad kale ay bilaabeen oo ah waa rajab maalintii ugu horreysay gees kalena waa xidhici karta iyagu dukhuula rajabna inaanay ogeynba waayo waa bilowgii uun marka inay bilahan xurmada lena dee waa waxay nebi ibraahim iyo lagaba soo gaadho nasiiha kuba sameeyeen kolkol hays daba dhibdhigeen oo khaasatan bilaa dambe rajamala meesheeda kamay dhaqaajin jirin waa saddex bilood ee siraacayay nasiiha kuba samayn jireen xurmadeeda waa la ilaalin jiro waa taa laysdhex mari jiro wax la dili jirin bal taas oo kale muslimiintii deeta markaa kuba ceebeeyeen inay banaysteen dee bishaa xurmada leh iyo xurmadeediio dee wayasaluunaka can shahri lxaraami qitaalin fiih waa aayaddaasba sabab nusuulkeedii adugu markaa dambe adugu qaniimadii wana markii dambe laba qaybiye waxa weeyaan horta intay aayaddu soo degaysaan xafilaya umuur iska mawquuf bay ahaayeen rasuulka ilaahina waqtigaa dagaalama muu odhan dee waqtigana waxaa dhici karta inaanay maalintaaba ogeyne bal taas bay ahayd oo qadiyadu imika taas weeye saxaabiga watayna dee dagaalkii uxud waa dadkii lagu dilay cabdullaahi bnu jaxshin ama shuhadaa uxud buu kaba mid ahaa cabdullaahi bnu jaxshin bal haddaba in maxaa meeshii kuba sugan rasuulka ilaahay waraaqdan xidhnayd ama laabnayd buu u dhiibay waxaanu amray inaanu kala bixin aqriin ilaa uu meel gaadho oo laga yaabaa laba maalmood markay socdaan bay meeshuna noqonaysay ama in kaba dheer ayay noqonaysay dee munaawaladii wixii ku sugnaana wax lagu camalfalayo kitaabkii laysu dhiibayana waa taa weeye intan buu u xujaystay markaasoo munaawalada sixadeeda ayuu arinkaas iyo xadiidka uba xujaystay taasi waa xaggii munaawalada xaggii kitaabadana waabatana wuxuu ihi musanifku raximah llahu tacaala xadaثna ismaaciil bn cabdillaahi qaala xadaanii ibraahim bn sacdi can صaalixi can ibni shihaabi can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuudi ana cabdallaahi bna cabaasin ahbarahu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama bacaa bikitaabih xagga sanadka waxaan filayaa dhammaanna waynu soo wada aragnay ismaaciilkuna waa ismaaciil bni abi uweys ee aan lahayn imaam maalik baa u abtiya ibrahim ibnu sacadna waa ibraahim ibnu sacad ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeyo isagana horeynuu soo haynay saalix iyo ibnu shihaab iyo cubaydullaahina xadiidkii dheeraa ee qisadii hiraqliba waa saddexdii dee iyagu iskuba xigayba iyo ibnu cabaasbe wuxuu ihi ibnu cabaas baa wuxuu u waramay cubaydullaahi ibnu cabdilaahi kolley abtirsiintiisa waxaa la arkaa inta badan inaanu inoo dhammayn imika waa ka dhameeyey cubaydullaahi ibnu cabdilaahi ibnu cutbat ibnu mascuud waa saxaabi isaguna cutbat ibnu mascuud cabdillahi ibnu mascuud walaalkii weeye ayaa haddaba cabdullaahi bnu cabaas baa u warramay cubaydullaahi waana fuqahadii madiine toddobada ahayd iyo raggoodii uguba aada aqoonta badnaa buu kaba mid ahay wuxuu ugu waramay ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay bacata inuu diray bikitaabihi waa waraaqdiisii weeye waraaquu qoray waana dee kolley sanadii toddobaad madaxeedii waqtiyadaasaa la kala diray ama markii xudaybiya laga soo noqday sanadii lixaad akhirkeedii rajula nin ninkuna waa cabdullaahi bnu xudaafa saxaabigii la odhanayay weeye reer bani cadib wa amarahu wuxuu amray an yadfacahu inuu u dhiibo ilaa cadiimi albaxrayni macnaha waraaq buu qoray waraaqda waxaa ku sugan dee yeedhid loogu yeedhayo diinta iyo dacwadii oo la gaadhsiinayo dadkii madaxda ahaa waraaqdii hore uu qoray qaysar ee cadiima busra loo dhiibay isaguna uu gudbiyo waataynu soo maray kolleyna maxalkeedii maka halkan dee umuuro kale u daliishanayay intuba way soo wada noqon doonaan iyo meelaheedii marka la gaadho maqaasiya jaanibkaas ee ninkan waxa weeyaan waraaqdanna waa kisra loo diray marka uu qaysar u diray unbuu ninkana u diray najaasho u diray oo dee dad kala duwan baa rasuulka ilaahay isagoo dacwadii gaadhsiinaya markii jaanibkii quraysheed dee balhudnadii iyo muddo in dagaalkii la joojiyay heshiiskii xudaybiya dhacay weeyaan inuu dhinacyadan kale faaruqu noqday u tafariqay rasuulka ilaahay wa amarahu ninkaa wuxuu amray waa ninkan uu rasuulka ilaahay waraaqda uba dhiibay ninkuna waa cabdullaahi bnu xudaafata sahmi imaha alcadawiya waa asahmi oo jilibkii cabdullaahi ime camr bnu caasiya ayuu u dhiibay marka wa amarahu wuxuu amrayna an yadfacahu inuu u dhiibo waraaqdaas ama maktuubka iyo kitaabka ilaa cadiimi albaxrayni wadankaa baxrayn la odhanayay ninkii ka talinayay ee kii ugu weynaa ahaa ujeeddadu waa mas-uulkii iyo amiirkii bilaada baxrayn laba odhanayay mundir ibnu saawa la odhanayay albaxrayn san dee kolley kitaabkana way kusoo noqnoqon baxraynta kusoo noqnoqoto kutubtaa hore oo dhammina ma aha baxrayntan meesha loo yaqaano jasiiradan imika baxrayn la yidhaaho ee de waa bilaad imika kolley berigan laba xidhiidhsanayd najdi laba xidhiidhsanayd oo imikana sacuudiga ayay gobolkiisa alaxsaan la yidhaha mandiqadaa weeye waa halkii reer cabdilqayska aynu soo marrayna ay kaba yimaadeen caasimadooduna ay hajar iyaba ahayd bal matalan taasoo waa mandiqo ballaadhnayd albaxrayn laba odhanayay ninkii haddaba kaa ka madaxda ahaa iyaguna waxay tabac u ahaayeen reer furus bay tabac u ahaayeen sida qoladii busro degaysay aynu soo marnay xaarit ibnu abi shamir iyo iyagu ay reer qaysar ama reer ruum tabacay ugu ahaayeen isaga ayuu u dhiibay dee isaguna wuxuu gaadhsiinayaa ninkii meligiisa ahaa ee dee kisra ee uu hoos imanayay waamarahu an yadfacahu ilaa cadiimi albaxrayni fadafacahu waa waraaqdii uu qaaday isagu markaasaa wuxuu u dhiibay oo u gudbiyey cadiimu albaxrayni ilaa kisra kisra ayuu u gudbiyey waa kisrihii kolley qaysarba laqa boqortooye tanna waa laqa boqortooyo nin kastoo reer faris boqor u noqdaba kisray odhanayeen magacyadoodii kalena way kala lahaayeen saa hiraqligii aynu soo marrayba qaysar la odhanayo kuwii ka horreeyey kuwii ka dambeeyeyba waa lafti la odhanaya qaysar ee magaciisa gaarkiina hiraqli buu ahaa ee najaashona waa ninkastoo boqorka xabasho kaba noqda waa taas tubacba yaman oo kale ay arrintoodu ay ahaydba bal markaa haddaba in kasra ayuu u dhiibay falamaa qara'ahu markii kisra waraaqdii uu aqriyey ayuu masaqahu googooye reer ruum waan aragnay boqorkoodii si uu sameeyey waraaqdii inay haysan jireenba ilaalin jireen inay xafidi jireenba isagu waraaqdiiba uu aqri uu googooyeyba waa kibir daraaddi iyo isla weyni fa xasibtu ibnu shihaab baa le waxaan u malaynayaa ana bna lmusayabi ana bna lmusayibi ina musayib qaale inuu yidhi fadacaa calayhim uu habaaray qolooyinkaa korkoodii rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam oo wuxuu ku habaaray an yumasaquu in la googooyo kula mumasaqin googoyn dhammaanteed macnaa iyagii ilaahay inuu halaaguu tirtiro waa kaa waraaqdii rasuulkay googooyeen dee kollay tiina ilaahay waa aqbalay oo waa tirtirayba mulkigoodii waa suulay oo waxa weeyaan ba dee waqti dheerba maba raagina balkii ugu dambeeyey khilaafadii cuhmaan ayaaba la dilay oo khalaas halkaasa mulkigii reer farisna uu kuba dhammaaday in la googooyo dee walow intana ay kolley qalaaqil aanay kaba bixinoo isaga naftiisii inankiisii baa dilay kan dee markii dambena adigu arrintu way socoto ugu dambaynna dee waa tii laba dilay oo ninkani muu soo gaadhinba waqtiyadii dambe ay muslimiintu bilaadoodii galeen an yumasaquu in la googooyo kula mumasaqin laftigan mumasaqna waa masar ahaan baan ku laqbaynaynaa waana masar miimiya dee kollayna marka la eego xaggan sarfiga in ficilku hadduu saddex xarafba kaba badan yahay ismigiisa mafcuul iyo masarkiisa miimiga iyo darafkiisa miimiga ama makaani ha noqda ama zamaaniya si unbay ku wada yimaadaan laqbada lagu kala duwa oo imika markaa halkan mumasaq macnaa tamsiiq baan ku laqbeeyey ee ku la googooyey dhammaantii imika kuma laqbayno ism mafcuulan kaba dhigno waana intuba qiyaasa laakiin qaraa-inta iyo siyaaqa kala duwa intuba waa qiyaas kol haddii hulaati ay kaba badan yihiin marka an yumasaquu kula mumasaqin waa kula tamsiiqin wey googoyn dhammaanteed in la googooyo ayuu rasuulka ilaahay ku habaaray bal xadiidka wuu soo celcelin doonaa sheekhu raximah llahu tacaala iminka maxalushaahidku rasuulka ilaahay waraaq buu diray waraaqdii imika madmuunkeedii dee kollay tii kale unbay waxaabuunbay cibaaraad unbay ku kala dunaanayaane laakiin inta hore waa iskagaba mid qayba unbay ku kala dunaanayeen ti aynu qaysar loo diraynu kuba soo marraye bal waa yeedhid uu diintii uguba yeedhayo arrintay ahayd inay aqbalaan dee islaamnimadkan iyo diinta ay aqbalaan ay ku camalfalaan kitaabkan taasaa looguma soo dirayoo marka wixii la qorayey ee dadkii ahlucilmiga ah ay qorayeene dad kaleo ahlucilmiya ay uba qorayeen riwaayadoodii ahayd kol haddii lagu kalsoon yahay dee kana saxaabigaasaba siday oon looga baqanayn tasayudaad iyo waxyaale iyo in lagu dardaro waxaan say kaba mid ahayn ama ruuxan cadaaladiisa sita haba noqoto ama shuruudihii kale culimmadu mukaatabada ay uba shardiyeen haba noqoto dee bal maalan taas in oo ah dee inuu waxweeyaan kitaabkii kaa makhtuumka a yahay bal ama ruuxii sidayna ruuxa cadliga a yahay bal taas oo kale ee in lagu camalfalayo taas weeye waana kitaabadii imika ti u soo qaato oo ay tahay un almukaataba min aqsaami taxamula ayay tani daliil uba noqonaysaa xujo u noqonaysaa kutubta rasuulka ilaahay diraya ahaydna in dee la fuliyo lagu camalfalo loogu dirayey inay aqbalaan looguma dirayay rasuulka ilaahayna waa kaa diray bal intaas weeye intuu soo qaaday arrin kalena jirto faxasibtudan cibaaradan waxaan idhi ibnu shihaab oo markii hore cubaydullaahi ibnu cabdilaahi can ibni cabaas xadiidka kuba wariyey baa tan yidhi marka waxa ay tahay xadiidka intiisii hore dariiqa mowsuulkaa fadafacu cadiimu lbaxrayni ilaa kisra ilaa halkaas ayuu inooguba sugnaaday amaa marka la eego jumladan iyada ah ee uu rasuulka ilaahay dee markuu taa uu kaba yeelay waraaqdiisii uu habaaray ilaahayna waa aqbalayo mamlakadoodii iyo xukunkoodii iyo waxoodii waa la googooyey dee waa dee markaasoo way baabi-eenbe dhulkigoodna wuu suulayey intan wuxuu kaba warinayaa ibnulmusayib welibana ibnulmusayib ha kaba wariye waxaad moodaa dee dariiqa imika ibnulmusayib sanuu kuba wariye weliba dee danigu haba soo galee laakiin ibnulmusayib waa taabici saxaabi ma aha marka waxay noqonaysaa qeybtan dambe inay mursal noqoto oo waxa weeyaan riwaayadu qisatu ducaa mursala waayo ibnu musayib markuu leeyahy rasuulka ilaahay baa habaaray waa si dad imika ma hayno walow dee uu yahay dadkii culimmadii taabiciinta raggii uguba mudnaa bal maalan riwaayaadkiisana barhkood ay xoogayaan laakiin intan dambe waa irsaal intaa horena waa mawsuul ee bal wejkii shaahidka ama maxalu shaahidkii waa ta aan soo marnay ama umuuraha kale xadiidka ku tacalluqsan waa waxuu noo iman doonaa xadaثna mxamed bn muqatilin abوlxasani qaala akhbarana cabduالlahi qaala akhbarana shucbat can qataadaةa can anas bni maliki qaala anahu qaala weli mukaatabadii baa inoo socotaa munaawaladiina bal markaa mukaatabada iyo sixadeedii baa inoo socotaa munaawalada sixadeedii waa kaa inoo soo horeysiiyey xadiidkana taasu kuba tacalluqsanya walow isagu abwaabtiisi iyo waxyaalihii kale ee dee axkaamtiisa ahayd abwaabtiisii kala dunayd ay kuba iman doonaan aadna u soo celcelin doono wuxuu yihi markaa musanifku xadaثna mxamed bnu muqatilin abulxasani qaala akhbarana cabduالlahi qaala akhbarana shucbatu can qataadata can anas bni maliki qaala anahu qaal sanadka xadiidka kolley nin keliyaan kaga joogsanaynaa waa ninkan u horeeye moxamed ibnu muqaatil kuyadiisii buu inoo sheegay waxaa dhici karta inuu inoo soo celiyo isagoo moxamed kuba kaaftoomay laakiin cabdullaahi kaba dambeeyo ama cabdilaahi kaba dambeeyo ninkan moxamed ibnu muqaatil abulxasan waa nin asalkiisii hore reer marwo ahaayo cabdullahi ibnu mubaarak way isla bilaad ahaayeen markii dambe baqdaad buu soo degay haddana makuu soo degay markii dambe waana nin dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaa ahaaye baltaleyna waxa weeyaan kitaabkeennan oo keliya ayuu kutubta usuushaa kaga suganyaho bukhaari baa la keli noqday oo kala keli noqday ragga kale ee usuusha leh muslim iyo qolooyinkii asxaabu sunanba werinta lagaba wariyo macnaa waa min waa afraadda bukhaari ula gooni noqday laakiin waa nin hiqaan leenahay rag kala duwanna ay tawsiiqiyeen walo qolooyinkiina taqriib haysta waxba hadal aanu kuba sugnayn intaasun mooyaane laakiin dee waa la tawsiiqiyo waa nin hiqaan cabdullaahiga ka dambeeyana waa imaamka cabdullahi bn mubaarak isaga ma taabanayne laakiin waxaan leenahay unoo kale haddii uu cabdulaahiba meelaha inoo yimaado isagoo maxamed kaba horeeya maxamedkuna waa ina muqaatilkan cabdulaahiguna waa ina mubaarak weeye maha cabdulaahi kale oo cabdulaahigaas maxamed uu kaba warinayo waa taa haddii cabdulaahi ibnu mubaarak intaan hayno maxamed keliyo waxba la socon ibnu muqaatil aanu la socon kaba horeeyaana waxa weeyaan dhibaato ma jirto waa maxamedkaasi waa ina muqaatilkanu weeye wuxuu yidhi markaas haddaba ama dee shucba iyo qataade iyo anas waa dadkii aynu kitaabkaba intii yaraydaynu soo haynay aan ku soo aragnay qaala wuxuu yidhi markaa anas ibnu maalik kataba anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu qoray kitaaban kitaab waa waraaq buu qoray aw araada an yaktuba amase wuxuu doonay inuu qoro ee kollayna waa markuu doonay inuu qoro taas baabay ahaydeen laakiin macnuha midoo waa rasuulka ilaahay wuxuu doonay inuu qoro qoraalkan uu qorayna waa macno majaazi oo rasuulka ilaahay waxma qori jirine wuxuu amray weeye in la qoro faqiila lahu waxaa lagu yidhi macnaa kitaabkan muxuu qorayaa waa kutubta aynu soo maray marka lababa aan ka soo aragnay jihaad kalena oo uu dirayna ay jireen waa markii dee lasoo gaadhay sanada lixaad akhirkeed iyo tii toddobaad ee dadka uu kala dirayay dee dadkii bal maalan uu waraaqa uba dhiibay dadkii madaxda ahaana uu dirayay la gaari karayay taas bay ahayd oo wuxuu doonay inuu markaa isagoo dacwo ahaan rag madaxa oo dadkii dowladaha la yaqaani iyo bilaadda la yaqaani kaba talinayay doonayay inuu diintii gaadhsiiyo ama dacwadii iyo islaamnimadkii uu bandhigo ayuu waraaqa qoray inuu doono markaasaa lagu yidhi inahum yagu laa yaqra'uuna ma aqriyayaan kitaaban kitaab ilaa makhtuuman inuu xidhan yahay oo uu shaabadaysan yahay mooye ujeeddada waraaq la qoro la sida uunoo kala baxsan oon khatmi lahayn iyo shaabad waxa weeyaan maba aqriyaan dee waa arrinkoodii waa nidaamkoodii iyo tii dad madaxay ahaayeen wixii dee waxaa iska furan laguma kalsoonaan karo cid kastaa wax ku soo dari karta waraaqdaa xidhanee weliba khatmi iyo shaabad leh in la furfurin ciddi ay kaba socotay inay waxaan dee waxaan qoran ciddi ay ka socotay ay soo qoreen waa wax lagu kalsoonaan karo laakiin ta kale wax kaleaba lagu dari karaa laguma kalsoonaan karo rasuulka ilaahay baa lagu yidhi marka intii intaa ka horreysoo kale dee rasuulka ilaahay hadduu waraaqo dadkii muslimiinta u qorayna ruuxan sideena waa saxaabiyo lagamana baqanayn in wax laguba daro dee kalsoonidaasna way jirtay waraaqdan cidiba ma eegayso ma qaadi doonaan weyo ma aqriyi doonaan haddii saasun looguba diro fatakhada rasuulka ilaahay wuxuu samaystay khaataman kaatun min fidatin fida oo naqshuhu naqshadiisu muxamadun rasuululahi atay macnaa kaatun ayuu samaystay lacag bay kaba samaysnayd fas buu lahaa faskaasna waxaa lagu naqshadeeyey muxamadun rasuulullahi taas baa lagu naqshadeeyey markaas eeto kaas buu waan u gashanaan jiray marka khatmi loo baahdana iyada ayuu ku khadmin jiray dee dadkiina wuxuu ogeysiiyeyba naqshigiisaasoo kale cidi inaanay samaysan wixii kale dee ciddii kaatun samaysanaysa fidaa looma diidayne naqshigaasoo kale si aan iltibaasuba iman muxamedun rasuulullah anas baa wuxuu yidhi kolley khaatamka iyo waxyaalaha kubal dee baababbu u dhigan doonaa marka kitaabulibaas laba gaadho taasuu uba dhigan doonaa dee bal maalan umuuro kalena waxaa la arkaa inuu intaan dee libaasba laba gaadhin iyo wax kuba soo arooriyo oo dee kolley meelo dhow kala duwan buu isagoo abwaabo kala duwan xadiidkan u dhiganayo soo aroorin doonaaye bal naqshigiisu muxamedun rasuulullaahi bayd marka kalaamka uuna marahan kuba sugan iyo barhkood yidhi dee waxa weeyaan iyagoo leegaya si ismiga ilaahay uu xagga dee maalan noqdo ka ugu horeeya allahna waxay ahaydba sadarka sare rasuulna ka ku xigay ahayd muxamedna way uguba hoosaystay oo kale iyo taas kolley waa waxaan dee waxba ka jirin ama aan sugnayn oo kale walow dee ay noqotay muxamedna uu sadar ahaa rasuulna sadar ahaa allahna sadar ahaa kolley waa san tartiibta uun si maqluubaba marka hore ha loo sameeyo si uu wax toosan uba soo baxe bal taas bay muxamedu rasuul naqshigii rasuulka ilaahay khaatamkiisu kan buu ahaa waana kii uu isagu hayay abubakar markii dambe hayn jiray haddana cumar ugu dambayna cusmaan kuba soo dambeeyey markii dhowr sannadood khilaafadiisii dabadeedna ceelkii beero ariis isagoo maalin iska saarsaaraya uu kaga dhacee si kastana biyihii loo dhoray ee la waayey kaas buu ahaanaa markii dambe ay ka quusteen bal markaa waana kaas oo waqtigaa dambe iyaguna kii unbay isticmaalayeen kaanii waba anigoo anduru anas baale waa siduu xusuusan yahay imanka eegaya oo macnaa imakaba si wuxuu wixii hor joogo andur waaba anigoo eegaya ilaa bayaadi oo imanka waxaabadii moodaa imanka inaan arkayo waa istixdaarka uu xaadirsanayo suuradii markaas waaba imankaadii moodaa inaan arkayo ilaa bayaadi khaatamka cadaankiisiina fidu ahayo fii yaddi rasuulka ilaahay gacantiisa xaalu kuba sugan yahay faqultu liqataadata shucba hadalkan leh qataada waxaan ku idhi man qaala naqshuu muxamadun rasuulullahi malaa waa yaa yidhi naqshigiisu muxamadun rasuulullahi baa waxaan lagu naqshadeeyaydoo qaala wuxuu ihi markaa qataada anasun waa xadiid anas waana isagaa hadalkan lahaa markaa anas baa yidhi cid kale may odhan bal markaa maxalu shaahidku maxay tahay khaatamkiiyo imika taa uma jeedno baabkeed ma joogno rasuulka ilaahi waa kitaabkan uu qorayey waraaqdan uu qorayey ay kuma sugnayd dee muxtawaheydina wixii reer loo qoray reer ruum waaba tii aan soo aragnay waxaana loo qorayaa dadkaas bal maalan inay qaataan oo xujadii laguma ogo rasuulkii ilaahay kamay maqlin wuu gaadhay markaa bal waxa weeyaan inay xujadii ay kuma ooganto ayaana loogu dirayaa bal markaa mukaatabadu indee dariiq duruqda taxamulka ay kaba mid tahay taas bay bal waxa weeye ay arrinkani u daliil tahay waa intaas waa intii xadiidkii horena inooguba daliilka ahaa dee koleyna mukaatabadu taan leenahay markaa ay noqotee ahlu cilmigiisuba qorayaan si isaa wax looguma kala wariyo sanoo kale kitaabku inuu makhtuum yahay in xaamilkiisa sidaana ruux la aaminaya yahay ka loo qorayaana inuu khadkan sheekha garanayo macnaa lagu kalsoonyahy khadkii sheekha inuu yahay ama bal taasoo kale iyo umuuro saasay shardiyaane muhimku waa xaamilka naftiisa ka sidaa ruux ahalcadaaliya iyo dee ammaanaha hadduu yahay waaba wax loogu kalsoonaan karee iminka waa kitaabadii ahlucilmigu isu qorayeen ee markaa cilmi la qorayey bilaad kale loo qorayey tan baaba iyaduna waxyaalihii mustanadkooda iyo xujadooda ahayd waana duruqdii taxamulka kaba mida baabu man qacada xayu yantahi bihi lmajlisu waman ra'aa furjatan fi lxalqati fajalasa fiiha kitaabulcilmi baan kuba jirnaa ee waa masaa'il kala duwan oo cilmigo imikana aadaab aadaabtii bal maalan majaalistii cilmiga ka mid ahayd buu baabka sheekhu raximahu llahu tacaala uu tarjamadana uba dhigtay kuna soo aroorin doonaa xadiidtaa kuba tacalluqsan marka wuxuu yihi baabu bayaani ma kay baabkii caddayntii weeye ama bayaani man shaksi caddayntii qacada fadhiistay xayu meeloo yantahi uu ku dhammaanayo bi isaga almajlisu majliskan macnaha wuxuu yimi meel looga sii horeeyey oo la fadhiistay buu yimi markaasaa muxuu sameeyey waa adabtii oo ruuxu hadduu xalqa sanoo kala yimaado dee isagoo le meel horeo durugsan kol haddaan iyaga xaggooda taqsiir kaba iman oo ninba halkuu doono aanu iska fadhiisan iyadoo dhulku iskaba bannaan yahay dhinaca layskuba qabtay ruux mar dambe yimi dadkii inuu kasoo tallaabsaduu taa dhibo ama dad dhinaca iskuba hayooni meel saasoo bal maalan dee waxa weeyaan cid qaadi kartaabaanay udhaxayn uu kala durkiyu taa kuba dhibo dee adabtii maaha waa halkaa majlisku kolba ku joogo iyo daraftiisa inuu fadhiisto taas bay tahay haddaba taas buu baabkeedii yahay waa adabtii waa mid waman ra'aa waxaa kaluu baabaysan yahay ciddii aragtay furjatan faada haddii aan fadxinana waa macnuu isma bedelayo farjatan iyo furjatan waa alkhalalu bayna shayayn waa laba shay dhexdood meesha bannaan weye meel bannaan helay fi lxalqati xalqadii waa xalqadii la fadhiyey ayuu meel qaadi karta oo bannaan buu kaba helay oo markaa fajalasa fadhiistay fiiha xalqada halkii furjadii iyo meeshii bannaanayd bal taas buu baabkeedi yahay oo macnaa markaa waxa weeyaan imakatan dee kitaabulcilmi waa jaanibka waa majaalistii cilmiga xalaqaadkii cilmiga iyo majaalistii cilmiga ama xalaqaadkii dikri oo kale waa adabteedisa ay tahay oo ruuxii dee bal maalan xalqadii hadday buuxdo yimi halkaa kolba daraftiis ee dee majliska uu kuba dhammaanayay adabku yahay inuu fadhiisto haddii xalqadii meel ka bannaanay ay jirtana meeshiibuu awdayaa san dee furajtan safkaba hadday meeli bannaantahay ruuxi ay tahay inuu u awdo taasna bal si dee xalqadii loo buuxiyo bal taas baabay tahay tii buu markaa uu tarjamadan sheekhu raximahu llahu tacaala inooguba soo dhigtay waana adab aadaabtii majaalistii cilmiga ahayd kaba mida taas buu baabkeedii yahay wuxuu hi markaa musanifku raximah llahu tacaala qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi dalxata ana abaa murata mowla caqiil bni abi daalibin ahbarahu عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد بل حق سندك إسماعيل إسماعيل بن أبي ويس ويكي مركي لو إن إسماعيل بن عبد الله ولها أنت كلو قوي حدثني مالك يحدثنا نواتي عن هبنك هرك وصورنا walow istixbaab ama istixsaan ay tahay aimada qaarkoodna markaasa kol haddaan leenahay waa istixsaan dhib ma laho labadaba xadaanii meesheeda xadaanaa waa la isticmaali karaa xadaanaa meesheedna xadaanii waa la isticmaali karaa laakiin waa istixsaankoodii ayaabay tahay in dee marka uu jamaaco wax la maqlana xadaanaa uu yidhaa markuu keligii yahay isaga uu lama jeedayna xadaanii laakiin waa istixsaanun kii keligii ahaa xadaanaa waa odhan karaa mid jamaaco ka midina xadaanii wuu odhan karaa bal markaa malik ibnu anas isxaaq ibnu cabdillahi ibnu abi dalxuu ka warinaya waa nin caalimo xujo ah abu dalxahanna dee waaba abu dalxa umu sulaym zawjkeedii zayd ibnu sahle saxaabiga jaliilka marka cabdullaahi ibnu dalxaani kolley ru'yuu leeyahay aabbihii dee halkan riwaayo ma iminka inooma laho inooguma jire rasuulka ilaahay baana markii uu dhashayba loo geeyayo taxniigii u sameeyey intuu xaba timira ama midhar timiraha uba calaaliyey oo saasoo markaa jaanibka marka la eego dee saxaabi baabuu noqonaya aragtidaa uu leeyahy laakiin inankiisu waa nin taabiciya aadna u qiimo badnaayo dee rag fiican oo kala duwan oo wada culimaa ayuu dhalay cabdullaahi bni abi dalxa iyadoy ducadii rasuulka ahayd waa habeenkii ilmaheedoo meyd ah inay dee aanay u sheegin odaygeedii abu dalxa waa umu sulaym ay tidhi waa roon yaho iminku uguba roon yahay meelna waa ku dadayo waaba meydba cashaysiisay isagoo soomana iyadii ay diyaarisay ee markaa iyadiina uu la kulmay markuu casheeyo iyadiina laba kulmay ay tidhi ilmo aasa rasuulka ilaahayna subaxdii ku yidhi xalay ma aroosateeno ilaahay idiin barakeeyo cabdilaahi waa kii dhashay markaasuu dhashay weeye ama isxaaqani markaa wuxuu dhalay dad isxaaqani kama mideeyo dhowrna waa laga yaabaa rag kala duwan horta dee muslim saxiixiisa waa ku sugan yihi ninkana labada saxiix baa ku sugan yahy ma kutubta lixda waa inoo iman doonaa bal waa nintaasa waxaa ka dambeeya nin kaloo taabiciya markaa laba taabici baa sanadka ku sugan abaamura abaamura mowla caqil ibnu abi aalib buu yihi caqil ibnu abi aalibna waa cali ibnu abi aalib walaalkii oo kaba weynaa taasba weeye oo dee weliba jacfar buu kaba sii weyno waana arrinta la yaab kale ilmo abi aalib bay dhahaan dee afartoodu midba midka kale toban sanadood ka weynaay jacfar cali buu toban ka weynaa bay dhahaan caqilna isaga isagana aalib baa toban ka sii weynaayo laakiin bal waxa weeyaan aalibku isagu maalintii beder waa joogay xagga gaaladuu joogay laakiin markii dambe uu noqday dee dadkii noqdayna muu noqon dadkii meelaha lagu dirayna muu noqon oo waqtigaasa dad ugu dambayseen waa aalibka bal markaa caqiilkan buu mawlihiisa yahay kolley umuhaani oo ina abi aalib ahayd buu mawlihiisa hayay uu la joogi jiray isagu la fadhihi jiruu laasimayo san bay deeta noqday in laba yidhaaho mowla caqil ibna abi aalibe bal magaciisa yaziid baa laydhaha intaa wax dhaafsanaa aabbihii ma hayno ee yaziid baa magaciisa laydhaha wuxuu ku shuhroobay kunyadiisan abumura waana nin kutubta lixda aba riwaayo ku wada laho taabiciintii dhaxa abal markaa isagu ninkaas baa wuxuu inoogaba waramayaa saxaabi abu waaqid ilaythi laba yidhaaho oo bal maalan taas xaari ibnu malik ama xaari ibnu cawf cawf ibnu lxaaris magacyadiisa waaba la yidhi laakiin halkan shaarixu wuxuu inoo faa'iideynayaa bukhaari xadiidkanun mooye wax kalaba inaanu ku lahayn xadiidkanuu ku leeyahay xadiidkuna mar dambena dee salaad dhexdeed ayuu inoogaba iman doonaa salaad dhexdeedunba ama abwaabta masaajidu kuba iman doonaa haddaba saxaabigaasa wuxu uhi ana rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahi baynamaa waqti huwa isagu jaalisun uu fadhiyo fi lmasjidi masjidka dhexdiisa walxal annaasu dadku macahu dadkiina ay la joogaan eeg waa fadhiyaa dee xalqaa loo fadhiyaa dadkiina way la joogaan id waqtigaa aqbala waxaa soo qaabilay oo xaggoodii dee way socdeen way wada socdeen oo waxay ku soo baxeen masjidkii rasuulka ilaahay oo dee rasuulkiina uu fadhiyo dadkiina ay joogaan alaaatu nafarin waa jamaaco saddexa kolley nafar saddex ilaa toban baaba laydhaa waa tan tamyiiskeediio waa alaaa iyagu nafar ahun waa jamaaco saddexa fa aqbalatnaani laba ayaa soo qaabilay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wadahaba waaxidu laba iqbaal baa iminka halkan inooguba sugan marka hore id aqbalat alaaatu baaba iminka inooguba timi haddana fa aqbaleen labada iqbaal marka hore way soo wada markii ku soo wada furtay dabadeed ayaa dee nimashadu sanadkiisidii markaas xaggiiu soo maydhay ee waa iska wey masjidkaa soo dalatay iyo weli saaxiyo malaa darirka u ahaayou dhaafay bal labada markaa rasuulka ilaah masjidkiisibay waa kuwa labaad oo xaggii ay usoo qasteen oo bal masala taas bay tay faaqbala waayo markaasaa wadahaba waaxidu midbaa tegey qaala wuxuu hi raawiya xadiidka warinayay waa abuwaaqib fawaqafa labadiibaa waxay isu taageen calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waa rasuulka ilaahi korkii bacda waa rasuulka ilaahi agtii halkii majliskii bay soo joogsadeen bal iyagoo meel eegaya ay kaba fadhiistaanba fa ama axadumaa labadii mid ahaa faraa wuxuu arkay furjatan furjo waa meel badnaa oo fi lxalqati xalqada ku sugan xalqaduna shay kastoo deesaa usoo wareegsan dhexdiisuna ay badnaan tahay xalqaa laydhaha xataa waata dee kaatunta oo kale markaa mufaslaan iyo xalqa ay kala cabiraan oo wax kastoo wareegsan oo dhexdiisu ay badnaan tahay xalqaa laydhaha laabtuna dee waa taasoo way reeban tahay kollay luqad naadiray soo naqliyeen oo xalaqa waa naadir iyada taasi laantayna faqiyo jamceedu xadiidka markuu baabka dambe kitaab usalaam buu ku keeni doonaa isagoo xadiidka soo celiyo tarjamo kale u dhigtay jamciyeyne bal alxalaq ayaa markaa laguga jamciyaa axad way fadxisaan kolkal way kasriyaan laanta laakiin way fadxiyaanoo waa kollay waa arrin qiyaaskii dee waxyaalaha kale kuga iman jireen kaba duwan oo saas oo kale marka shay dee bal maala mufradki iyo jamci ta'dana looguma kala farqiyo inta badan xarakadiisma bedesho sida tamratun tamrun iyo kale iyo naklatun naklun iyo inta badan xarafki xarakadu baatay lakin tan xarakadu way isbedeshaayo alxalaqa bay noqotaa laanta ayaa halkan reeban imaka fatxay noqotaa xalqay noqotaa bal markaa taasoo waxa weeyaan fara'a furjatan fi lxalqati fajalasa fiiha mucjadadu xalqadii wareegsanayd ee waktigaasna debay jirin waxba inuu meel iska fadhiisto ee dee horta xalqadaa la buuxinayo waana sida adaabtii majlisku ahaa xalqadii ma la buuxiyey wixii ka dambeeya xagga dambe haba fadhiisteene meel badnaan buu arko isagii qaadi karta ayuu arkay fajalasa fiiha uu fadhiistay waa mal akharu kii kale meel banaan waa ka waayo xalqadii inuu cidhiidhiyo dadkiina uu kaba xishooday uu isagu kala durdurkiyo fajalasa wuxuu fadhiistay khalfahum gadaashoodii iyo halkii xalqada u ka dambeysay ayuu fadhiistay wa ama haalisu kii saddexaad fa adbara daahibankaasi uu iska socdo fa adbara waa jeestay daahiban xaaliyo isagu tegayo isagu socodkiisiibuu iskaba watay kumuu soo baydhinba majliskii falamaa faraqa markuu dhammeeyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay markaa ka faaruqay weeyaan cilmigii uu sheegayey iyo ama wacdigii iyo wixii uu sheegayay markuu dhammeeyey ayuu qaala yidhi alaa ukhbirukum maydiin waramaa can innafari jamaacadii ahalaaati saddexda ahayd xaalkooda iyo arrintooda dee kollay balaa baa meeshii taalla haa nooga waran rasuulkii ilaahayow qaala wuxuu uhi ama axaduhum midkood fa awaa ila allahi fa aawaahu lahu kollay ta hore waxay kuba dabdiyaan qasrin la qasriyo oo aan la madin id awal fityatu ila alkahfi ta dambena waa weynaahuma ilaa rabotin oo in laba mado aniga walaa ii taalata horena madku ii yaallo luqana ay soo naqliyeen labada xaalaba labadoo la wada qasrin karayo labadoo la wada midi karaya bal waxaan leenahay waa tii asalkii baan kuba soconayna fa awaa uu dunmay ilallahi ilaahay xagg majliskan uu yimi cilmigan iyo naxariistan iyo dee khayrkan iyo nuurkani uu kaba socdo waa kan soo fadhiistay xalqadii galay oo wuxuu u soo dudmay kani ilaahay xaggi fa aawaahu llahu ilaahay baa isna soo dumay oo kolley inama aljazaau min jinsi alcamal ee naxariistii iyo ridwaankii ilaahiyatii qeybtiisiibuu kaba qaatay ilaahay baa isagiina sooba dumay waa mal aakharu ka kale fasaxyaa waa xishooday oo dadkii inuu cidhiiriyo ayuu kaba xishooday waa mid oo waa tarka almusaaxama inuu dee kani waa kan dadkii soo dhex galay walow meel qaadi karaysay ay jirin isagii inuu taasoo kala sameeyo intuu dadkii cidhiidhiyo uu dhex galo ayuu dee isagoo rasuulkii ilaahay kaba xishoonaya dadkii joogay ayuu iskaba daayo waa kan xaggooda dambe fadhiistay xadiidkan oo mala xaakim iyo iyadna laakiin dariiqan abuwaaqid maahay anas ay kaba wariyeen mid laba mida ayaa wuxuu kuba sugnaaba kan labaad umado thaani qaliilan uma jaa fajalas si wuxuu isaguna doonayay inuu iska sii socdo intuu in yar socday ayuu meye soo noqday oo intuu in yar malaa yar tallaabsaday isaguna isagoo islahaa dhaafba ayuu soo noqday oo markaasuu fadhiistay oo kale haddii taa laba yidhaaho riwaayada xaakim aan eegno laakiin waa xadiid anase aan eegno macnaa wuxuu kaba xishooday saa rafiiqiisii saddexaad yeelay inuu yeelo iska tago ti ayuu kaba xishooday oo waa kan fadhiistay amaa ta hore musaaxamadan rafiiqiisa markaa koobaad sameeyey inuu dadkii dhex galay oo kale meelna muu helahayn isaga qaadaysay ayuu kaba xishoodo uu iska fadhiistay rasuulka ilaahi isagoo dadkii kaba xishoonaya fasaxiya allahu minhu ilaah baa isna kaba xishooday oo dee waa inama aljaza min jinsi alcamal muqaabalo dee wixii laba yimi dee waana wax ilaahay u gaaro dee sifadiisii oon dad lama wadaagsanayne bal ilaahay baa isagiina kaba xishooday wa ama alaakharu kii saddexaad waa kii u dambeeyey waa kii kale faacrada uu jeestay waa kan khayrkii iyo dikrigii iyo cilmigii kaba jeestay rasuulka ilaahay baa fadhiya saxaabadiisii baa fadhida cilmi buu sheegayaa waa kan iska socday bal markaa ninku xataa haddaanu dee bal maalan barhkood baa yidhi waxba suurtagal inuu dee cudurdaar la-aan uba socday oo dee markaa munaafiqba ahaayoo kale dee inuu bal waxa weeye khayrkani haba dhaafee cudurdaarna lahaay oo waxa uu kaba joogsan kari waayey ay jireenna waa suurtagale waa jeestay oo muxuu ka jeestay khayrkan iyo naxariistan iyo cilmigan ayuu kaba jeestayoo faacrad allahu canhu ilaah baa isna ka jeestay taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal xadiidka umuuraha inooguba sugan waxaa inooguba dee horta xilqooyin ama xalaqdan cilmigu iyo dikrigu iyo fadliga ay leedaho waa kuwan bal qolooyinkan iyagu joogsaday ee fadhiistay wixii ay muteen xadiidka inooguba sugan tahay mulaasamada la laasima haddaba xalqooyinka cilmiga iyo dikriga iyo bal waxa weyn taasi way inoogu sugan tahay dee waana meeshii ugu barako badnayd meel cilmi laguba sheego ama daaco iyo dikri lagulaba yimaadee caalimkii oo kale iyo mudakirkii oo kale fadhiisigii masaajidda la fadhiisanaya waa tarjamada dambuu dhigan doonaba bal maalan taasna xadiidkii way noogu sugantaho masjid baa rasuulka ilaahay fadhiyay cilmigana kuba sheegayay in arinta kale jirtaana waxa weeyaan bal dadkii iyagu ahlal macaasi ahaa haddii dee qaradku yahay tacyiir maahaye waa sajrin ficilkoodaasoo kale dadkii lagaba sajrinayo laga joojinayo warramitaankii xaalkooda lagaba warramayo xan ma noqonayso rasuulka ilaahi waa kan sheega kani inuu ilaae isagu jeestay oo ilaahayna kaba jeestay macnaa ficilkani ficil toosan maaha ficilkaasoo kale dadkii dee lagu dhaqaaqa maaha marka waa noocaas iyo ficilkaasoo kale dadkii iyo wixii noocaasa ama macaasidii marka si dadkii loogaba sajriyo loo sheegayo bal maalan lagaba warramo ahlalmacaasi iyo axwaashoodii inaanay xamba ahayn xadiidkii weeye bal arinta kale muhimkiina waxa weeye un ruuxu hadduu majlis yimaado majliskii buuxo oo kale inaanu dee dadkii dhibin ka tallaabsan luqumahoodii iyo bal maalan taa kuba dhibin isagoo doonaya inuu dhowaado meel hore fadhiistee halka kolba ay ku joogo daraftii majliska uu fadhiisto kolleyna waa adaabtii juluuskay kaga mid tahay maaha majliskii cilmiguun salaadihii iyo taasoo kaleba weeye dadku haddii aan safkii hore bannaanayn oo safkii iyo sufuftii hore meel ka bannaanay aanay jirin iyada hadday bannaan tahay oo taqsiir jiro wuu tallaabsan laakiin markaanay jirin dee inuu isagoo doonayo uun safkaa hore isagoo dambeeyo mar dambe yimi inuu dadkii soo jiidha maaha halkii ugu halkii markaa bannaanayd ee ugu sokaysay inuu fadhiisto kolley aadaabtii bay kaga mid tahay xalqooyinkiina bal taasba weeyaanoo dee mar gees kalena arrinta oo inooguba sugan marka majlis dikri ama cilmi laba joogo inay dee mustaxab tahay ama dee aadaabtii ay kaga mid tahay in xalqa loo fadhiisto in ruuxba meel uu fadhiisto oo kale iyo taas ee aadaabtu ay tahay in xalqa loo fadhiisto bal taas waana sidaa dee rasuulka ilahi asxaabtiisu ay yeelaysa xadiidkana inooguba sugan baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam ruba mubalaqin awca min saamicin wuxuu u baabaysan yahay hadaakani baabu qowli nabiyi sala allahu calay waslem rasuulka ilaahay qowlkiisa baabkii weeye uu yihi ruba mubalaqin waxaaba la arkaa mid la gaadhsiiyey cilmigii oo isagu kii maqlay aan ahayn kii u joogay aan ahayne cid kale ay gaadhsiisay awca kaasoo awca uga weelooyn badan min saamicin kii maqlay ee isagu u joogay isagu uga xifdi badan uga faham badan kaas in laba helo oo kaasi uu jiro ayaaba laga yaabaa ama taasaa dhici karta kale waa xadiid in kaba mida intan ma soo celi halkan kuma sheegayo laakiin wax macnaheed luu inoo keeni doonaayo ama jumladan iyadoo xadiid dheer ay kaba mid tahay ayuu kitaabulxaj ku soo arooriyey iyadoo weliba saxaabigan xadiidkiisa un ay kaba mid tahay lafdigan markaynu eegno matiga uu dhigtay tarjamada uu dhigtay ee imaka mucallaq ahaan uu uba dhigtay isagoo dhan buu lafdigaasna xadiidka uu kuma keeni doonaa xadiidkan markuu soo celceliyo dee meelo badan ayuu kuma soo celiya xadiidke ilaa fitan iyo halkaasuu dee laba gaadha si uu soo celcelinayo iminka see lafdi la macnaa ayaan kuba arki doonaaye bal taas buu baabkeedii yahay oo ah ruuxii bal maalan shaahidka ahaayee joogay ee xadiidkanna xifdiya ee qabtay ruux kale oo uu isagu aan jooginbo uu gaadhsiiyey inuu uga fahmo bato oo waxaanu xadiidkii kaba fahmin ama wixii loo sheegay iyo cilmigii loo sheegay aanu kaba fahmin kaa kale kaba fahmaa dee cilmigu waa mawaahib ilaahay bixiyo taas way dhacdaa ama waa wax dee suurtagalaba oo haddaan rubbadan dee tagsiirna way u timaadaa bay dhahaan taqliilla way u timaadaa labada macnaba dee qolooyinka nuxaadu way soo naqliyeen ee haddaan bal taqliilka eegno oo bal taas ba ay noqoto haddii tagsiir la yidhaha dee taasi arrin iskaba badan koley labada xaalaba wax iska jiro wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna musadadu qaala xadaثna bishru qaala xadaثna bnu cawni can ibni siriina can cabdالraxmaan bni abi bakrata can abihi dakara الnabiya salى اllahu عalayh wasalam musaded ibnu musaraad waati aynu horeba u soo maray bishrigana bishr bn lmufadal baa la yidhaah ibn laaxiq waa nin atbaacu taabiciintii dhexo oo dee iqa ah aada u idqaan badnaa caabidna ahaa atbaacu taabiciintii dhexe kaba mida weeye oo kutubta lixdaana riwaayo ku wada leh saddexda ka dambeeya ibnu cawn iyo ibnu siriin iyo cabdiraxmaan ibnu abi bakrata intuba taabiciintii weeye saddex taabici baa sanadka israace markaa ibnu cawnna cabdullaahi ibnu cawn baa laba yidhaa ibnu siriinna walow dhowr ibnu siriin dee ruwaadii ay jiraan bal lix iyo toddoba iyobay gaadhaan malaa inta ibnu siriin walow barhkood dee aanay labada saxiix kuma sugnayne marka la idlaaqo ibnu siriin ninka dee markaa ay noqotay ninka keliya uu kuba dhacayo marka ina siriin la yidhaha waa moxamed moxamed ibnu siriin bal waxaan leeyahay horta saddex taabici markaan leeyahy waa ibnu cawn cabdullaahi ibnu cawn ibnu ardabaan baa la yidhaha nin aada u qiimo badnaa hadday tahay cilmi iyo hadday camalba tahay ayuu ahaaba xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaha taqriibkiisa ayuub istikhtiyaani aqraantiisii weeye cilmiga iyo camalkaba iyo bartaas oo kale in ayuub istikhtiyaadna wuxuu kaba dhigaa taabiciintii yaryarayda laakiin muxuu ka dhigaa taqriib min asaadis uu yidhah saadisana istilaaxiisa waa dad iyagu soo gaadhay saxaabadii wax ka mida laakiin cid saxaabadii ka mida aan arag markaas qaaru taabiciin bay isla waqti ahaayeen ay la mucaasaroodeen laakiin iyaga ru'ya umay sugnaada ficlan markaa dadkaasi atbaacu taabiciin buu noqonaya waa ningaan leena taabicio taa waxaan u leeyahay siyar siyar maahe waa taariikhda weyne uu leeyahay dahabi imaamkaasaa wuxuu idha wuxuu arkay anas ibnu maalik buu arkay ibnu cawn kol hadduu anas ibnu maalik arkayna taabiciintii buu kaga midiyo bal ru'yadaasuu sheegayo markaa markan imaam dahabi eegnatiisa dee waa taabici markaa saasay saddex taabici ku noqonaya cabdiraxmaan ibnu abi bakrta malaha markii basre la degayba ninkii ugu horreeye muslimiintii markii la degay uba dhashay weeye oo isagu waa taabici weyn oo dee taabiciintii dabaqada horebee taabiciinta aabihii abubakrata nufeec buu ka warinaya xadiidka wuxuu idhi dakara wuxuu sheegay aabbihii abubakrata weeye annabiya sala allahu calay waslm nabigu xusay hadal qaaday qacada bal si laqbadi noogu hagaagto riwaayaadka qaarna way dhacay xadiidka markii dee daruuqdiise halkan waxbaan iska soo yar qadaranaynaayo wuxuu sheegay abubakrata rasuulkii ilaahay buu hadal qaaday waa xusay uu ka waramaya oo qaala wuxuu yihi markaa abubakra odhanaya qacada uu fadhiistay nebigu salawaat ullaahi wasalaamu calayh calaa baciirihi neefkiisii geelka geela ahaa ayuu ku fadhiistay macnaa waa dee marka horeba raaxiladii laakiin waqtigan muu soconahayn waa taagnayd raaxiladiisna isaguna uu ku fadhiyey baciirna luqada carabeed awrka iyo hasha labadaba uu ku wada dhacaa dee waxay kale leeyihin waa anaaqaya aljamal ee baciir walow dee inaga laqbadeenna awrkuun aan idhaahno hasha nafteeda baciir waaba laba yidhaah dee rasuulka ilahina waxaa la ogaya maalintaas hashiisii alqaswaan la odhanayay ayuu fuushanaa bal haddaba kiibuu kuba fadhiistay wa amsaka wuu qabtayoo insaanun insaan baa wuxuu qabtay bikhidaamihi aw bizimaamihi hogaankiibuu insaan uba qabtay ama wixii lagu faruur xidhay buu u hayay kole insaankani abubakrata naftiisuu ahaa barhkood baa qolooyin kale kuba fasiraysa bilaal iyo taase laakiin dee xadiid bay kuba timi in isagoo isagu kaba waramayo le waan qabtaye macnaa waa u hayay simaamka iyo khidaamka kolle waa ciddii markaa haddaan saan idhaahno ka dambeysay isaga ayaa sa riwaayada kale dee isaga tasmiyadiisu ay kuba sugnayd ama isaga kalaamkiisu kuba sugnaa inooguba sugnayd oo waa ciddii ka dambaysaa shak ku yahay kole khitaam iyo zimaam dee kolkol hogaanka naftiisaan kuma idlaaqne zimaamka oo kale iyo waxay kaba dhigaanba ama laftigan labadoodaba dee iyagu malaa inagu halkan faruurta lagaba xidhaye sanka intay dalooliyaan bay xalqo oo kale ugu xidhayeen buro ay kuba magacaabayeen taasba xadhig lagu xidhayey khaydna hogaanka kale looguma xidho oo si markaa dee la doonayo in la dabdiyo aada looba dabdiyo insaankani markaa wuxuu u hayay rasuulka ilaahay wuu khudbaynayaa waanu taagan yahay si aanu u dhaqdhaqaaqin oo rasuulka ilaahay dee aanu hadalkiisa iyo waxyaalaha tashuushuba gelin ayuu kuba hayay oo uu xejinayay markaa xadiid baana yimi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu nahiyey oo in dee duhuru dawaab kuraasi laga dhigto ujeeddadu daabooyinka oo kale in laga dhigto kuraasi oo ruuxu isagoon socon ahayn iska taagan oo kale oo halkaa la iskaga dul sheekaysto dusheedii laguma taagnaadee waa marka aanay xaajo iyo baahi jirin ayaa nahyigaasi noqonaya nahyigaasi noqonaya iminka xaajaa jirtay waa meel bannaan ayaantii mino ayay ahayd ama maalintii ciidda jamaraadka agtoodii weeye dadki way badan yihiin hadduu dhulka kuba joogsadana wax kaloo uu fuulaane meeshii may jirinoo lama arkeen dhawaaqiisu dadkiina bal maalan waa kanoo dhawaaqina waa gaadhaya dadkiina waa u muuqday bal waa loo hayay markaasuu qaala yihi rasuulka ilaahay ayu yowmin haada waa maalintee ama yom maalintee ayuu yoomkani yahay oo yoomkeebuu ama maalintan aan joognaa waa maalintee rasuulka ilaahayna tan wuxuu lahaa bal gees horta bal iyaga inuu dihnigoodii iyo maskaxdoodii furo uu soo jeediyo wax kaleba ay kaba jeestaan oo hadalka uu sheegayo bal markaan taas hagaaga ay ugu raacraaciyaan oo dee kolley xataa waa imika tarbiyadan iyo markay kaba hadlayaan oo kale dee macalinku iyadoo la jeedo inuu hadalkii iska bilaabo kolley waxaa la arkaa inaanay faa'iido saasa geenin bal inuu la yimaado wuxuu ku soo jeedinayo ardaydii oo uu markaa maskaxdoodiiyo xaggan uuma soo jeedinayo si wixii uu u sheegayay markaa ay u fahmaan ay u aqbalaan mataa inuu laba yimaado taas baabay tahay bal waxa weya haddaba rasuulka ilahi wuxuuhi ayu yowmin haada fasakatnaa waanu aamusnay xataa danannaa inaanu malaynay annahu sayusamiihi siwasmi inuu ku magacaabayo magaciisii magacaan ahaynba macnaha rasuulka ilaahay dee may ogeyn wuxuu ugaba jeedo maalintan way garanayeen dee isna waa garanayeen marka waxaanu weydiinayaa wixii ay garanayeen inaanu ahayn taas may ogeynba dee waxay garanayeen inuu yahay taas oo waxay leeyihin dee inay hadalkii hadday idhahaan maanta waa yowmu naxri oo kale uun iyadoo rasuulka ilaahi la arko wax kale waana dee tuu ujeeda inuu waxyaalo kale kaba ratibo tiibay dee togaba jeesteenoo way aamuseen bal waxaa xadiidkan duruqdiisa waanay dambeeyaan waanu soo celcelin doonaaye kuba timi inay meel yidhahaan allahu aclam warasuulu ilaahiy rasuulkiisa og sababtuna waa maxay waa arrintaasoo waxay dee markaa may ogeyn waxa uu rasuulka ilaahay su-aasha caynkana dee uguma weydiinayo inay bal taas markaa sidaasay u yidhaaheen waxaan u malaynayba anahu xataa danna anahu sayusamii siwasmi qaala wuxuu dhi alaysa yowma naxr maalintii naxriga ee maalin miyaanu ahayn waa maalintii dee ciidda hadyigii iyo wixii la wadayna la gowracayay bal taas miyaanu ahayn taas bu qulnaa waxaa hi bala waa yahay oo waa maalin yowma naxri qaala wuxu uhi fa ayu shahrin biltee ka miduu haadaakaniya oo bishee weeye bishan aan kuba jirnaana fasakatna waanu aamusnay xataa danna rasuulka ilaahina uu aamusay oo markiiba dee umuuj markaa mu odhane iyagii markay aamuseen buu rasuulka ilaahina muddo aamusnaa arrinkaan soo sheegaya marka horena waa jiraano bal waxa weeye waa waxaan uu sheegaya ee aada iyo aadba uba weynee muhimkaah ee markii horena ay iyagu fudaydsan jireen ay banaysan jireen si ay hagaag ugu weeleeyaan laysuna gaadhsiiyo bal markaasaa ilaa aan u malaynay xataa daana anahu sayusamiihi inuu ku magacaabayo bikayri ismihi magaciisii waxaan ahaynba faqaala wuxuu idhi alaysa bidilxijati xajka tii u saaxiibkaydu bishani dulxija miyaanay ahayn qulnaa bala qaala markaa wuxuu ihi rasuulkii ilaahay fa ina dimaa'akum dhiigyadiinna iyo wa amwaalakum xoolihiinna iyo wa acraadakum acraadiinnu kolley mudaafaan intaba iska wada qadaranaynaa fa ina dimaakum fa ina safka dimaa'ikum weeye marka waa dhiigyadiinoo la daadiyo inay caynta waxaan taxriimkani wuxuu ku tacalluqayaa iyo xukumku waa ficilkeennu ku tacalluqayaa ee shayga naftiisa maaha marka fa ina dimaakum fa ina safka dimaa'ikum dhiigyadiina daadinteeda la daadiyo wa amwaalakum wa nahba amwaalikum dee waa xoolihii oo dee la qaato waa bikayri xaq laguma qaadanayo wa acraadakum wa salba acraadikum jamcu curdin weeye mowdiculmadxi wadam waa caydii iyo qadafkii iyo waxyaalihii acraadiina iyada hadkigeeda iyo salbinteedu baynakum dhexdiinna xaraamun xaraam ayay kaba tahay ka xurmati yowmikum haadaa maalintiinan xurmada uu leeyahoo kale fii shahrikum haadaa bishiinan xurmadeeda ay leedahay oo kale waa ka xurmati shahrikum haadaa fii beladikum haadaa waa ka xurmati beladikum haadaa beledkiinan xurmada uu leeyaho kale saa beledkiinan dee iyagu tan way garanayeene xurmo uu leeyo in lagu dee waxa weeyaan bal dhiig lagu daadiyo oo xumaan lagu sameeyo dad kale xoolahooda lagu qaata aanay u bannaanayn iyaguna taa may banaysanayn waqtigaas bishiina xurmadan ay leedahay iyo maalintiina xurmada ay leedahay mid laba mida ayaa dhiiggiina iyo maalkiina iyo cordigiinuba leeyihiin taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaa jirta kal halkan dee aimadu markay xadiidkan qabanayaan iyo kuwii la midka ahaa umuur ay soo qaadaan waxay umuurtaasi tahay kollay qaacidada tashbiiha ayaa wuxuu yahay mushabahu mushabahu isagaa ka nuqsaansan waxaan dee laysaga laysku shabahaya ama jaamica iyo waju shabaha isagaa kaga yar ama ka nuqsaansan mushabahu bihiga oo macnaa waxa weeye qaacidatu tashbiihi nuqsaanu maa yaxki waxaan wax shabahaya ee mushabaha ayaa xagga marka la eego waxaan layskaga shabahayo ama waxaan kulminaye mushabah iyo mushabahu ka dambe mushabahu bihiga ka dhexeeya isagaa kaga yar oo taasi markaa maxay qaacidadu keenaysay xurmada maalintu leedahay iyo xurmada bishu leedahay iyo xurmada beledku leeyahay inay ka wen yihiin xurmadii dhiigga iyo tii maalka iyo taasi inay kaba wen yihiin waa qaacida tashbiih waxay keenayso sababtuu dee dhiigga xurmadiisii iyo maalka xurmadiisii iyo cirdiga xurmadiisii wuxuu ku shabahay rasuulka ilaahay kala mid dhigay xurmadii bishu ay lahayd ee yoomku lahaa iyo beledku lahaa dee taas bay marka halkan arinka jiraana waxa weeyaan in xurmada dhiigu leeyahay iyo ta maalku leeyahay iyo ta cardigu leeyahay ka weyn xurmada maalintu ay leedahay iyo xurmada beledku leeyahay iyo xurmada bishu ay leedahay taas baaba kaba weyn waxaanay bal markaa culimmadu ay leeyihiin arinku maaha jaanibkaasoo taasna waxba ishkaal halkaa kama imanayo xurmadan maalintu leedahay ee beledku leeyahay ee bishu ay leedahay waxay yaqaaneen agtoodana ay aada u dhowri jireen oo kuba weyn bay ahayd laakiin nafaha iyo amwaasha iyo acraadda way banaysanayeen iyada tan way ku fududayd oo filjaahiliya marka la eego dee waa kuwa isdilayay sabab la-aan iskuba dilayay xoolihoodii bal matalan arrintooduba ay kuba dhisnayd nahbi iyo iqaare iyo dhac iyo waxyaalaha toosoo kale acraadna hadalkeedba daa xaaladoodu taas bay ahayd iyaday taa tahay oy tan banaysanayaan bay maalinta iyo bisha iyo ay dhowri jireenoo ninku ninkii aabbihii dilay weligiiba uu daydeeyey hadduu beledkaa kula kulmo ama maalintaa la kulmo ama bishaa ula kulmo ma taaban jirin ma taaban jirin haddaba ninka dhici karto inuu geed gaaban iyo geed dheerba uba fuulay si uu u gaadho uga aarguto taasay ahayd marka maxaa u yahay shaygii dee agtooda haabitka ku ahaa ee la yaqaanay ayaa rasuulka ilaahi salawaatullahi wasalaamu caleyh markaa kan ay fudaydsanayeen inkastaba ha kaba weynaado kani ha kaba mudnaadee ayuu uguma shabahay weeye oo bal matalan taas tanaa kaba weyne laakiin waxay garanayeen baa rasuulka ilaahay kaba dhigay wixii dee mushabahu bihiga waxaan aanay garanayne shareecadu ay keentay ee shareecadu la timi iminkana la adkaynayo ayaa deeta uguma shabahay oo arinku kaas weeye markaa jaanibka kale xurmada dhiigga iyo taas baa kaba weyntan wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay maxalushaahidkuna intan dambuu noqonayaa liyubaliqha gaadhsiiyaa shaahidu ka jooga alghayba ka maqan oo ka maanta halkan jooga hadalkaygan maqlaya khudbadaydan maqlaya majliska jooga ha gaadhsiiyo alghaayiba canhu waa ka maqan ee aan joogin oo ama ha noqoto waa qowlkani uu imika halkan sheegay ama axkaamtiiba guud ahaan oo dee waa macnaha ka acamsan oo waxa ay iga maqlaysaane ama halkan ay igama maqasheen ama waqti kaleba ay iga maqasheen ee axkaamtii dhammaanteeda kii joogay ha gaadhsiiya ka maqan ha gaadhsiiyo fa ina alshaahida waa kan isagu joogaa casaa waxaaba laga yaabaa uu mudan yahay an yubaliqa inuu gaadhsiiyo man shaksi huwa isagu awcaa weelayn badan macnaa faham badanoo lahu waa waxaan la maqlay waa waxaan isagu la maqlay minhu kan saamica ama shaahidkaa uga weelayn badan inuu gaadhsiiya la arkaa oo ujeeddadu markaa kan wax gaadhsiinaya inuu gaadhsiiyo xadiidkan khudbadan ama axkaamtii kaleba uu gaadhsiiyo ruux uga sii fahmo badanoo wixii isagu kaba fahmay wax ka badan isagu kaba fahmaa dee taasna waa waxo dhaca laftigii kalena waa taan kuba soo marrayo marka halkan ay culimmadu yidhaaheenba waxaaba xadiidka dee laga faa'iidaysanayaa dee khaasatan innaga diraayaan uga jeednaayo ruux jaahiloon wixii garanayn dee cid wax lagama qaadanayo riwaayo marka ay noqoto oo kale in lagaba qaato ruuxii xadiidka xambaarsanaa aadna way u badnayd qarniyadaa hore dadka musnidiinta ay odhan jireen xadiidkuu sanadkiisii ku warinaya waxaaba dhici karta ninkuu sanado badan inuu dalbaya uune laakiin dee umuu dhaadhicinba inuu fahmo axkaamtiisiie inuu fulaan ka wariye fulaan ka wariyaabay arrintoodu barhkood ahayd ama riwaayo beri uu maqlay majlisinoo kale uu joogo oo kitaab laguma aqriyayoo lagu qoray magaciisa dadkii maqlay oo kale la arkay inaanu wax dambaba aanu uba laamin ayaaba haddana loogu baahday markuu waaweynaaday eh bal ruuxii dee isaga xadiidka xambaarsanaa in laga qaadanayo laga warinayo markay riwaayo noqoto cilmi markay noqoto maaha diraayo ma noqoto marka ee haddii inkastaba jaahil haba noqdee kol haddii uu macnihiisa jaahil kaba noqdee kol hadduu laftigiisii xifdiyey ama riwaayadiisii hayo in laga warin karo ee waqtigaa horena way badnaydoo haddaan eegno taraajimta iyo taariikhdii aan eegno rag baa jira laysugu yimi oo meel kasta laysaga yimi oo xufaadii weliba islaamku ay ku kulantay oo shuhroobay shuhroobay shuhroobayo haddana riwaayadaa uu kitaabkan waa bukhaari oo kale ayaaba aada loogaba dalbay uu warinaya uun mooyaane iyo sanadkaa laga qaadanaya mooye laakiin wax intaa dhaafsan oo kale aan lahayn oo kale waqtigaa hore waaba iskaba badnaay ama waqtiga nimankii muslimiinta la odhan jiray sida xajaar iyo amhaashim markaa taasaa badanba waxaa dhici karta ruuxan markaa maqlay ee kitaabkan wariyey ama xadiidkan wariyey inuu gaadhsiiyo ruux hagaag u fahmayo wax kaba soo qaadanayo bal taasoo kaleo cilmi aanu isagu kaba fahmin bal maalan kaba fahmaya markaa xadiidka ta inoogaba sugan ee kale waxa weeye boorin layskuba boorinayo calaa tabliiq alcilm cilmigii la gudbiyo ujeeddadu ruuxu xataa wixii yaraayo kaba yaqaanay dee inuu dadkii sii gaadhsiiyo cilmigiibaa taa kuba sii soconaya bal maalan taas waxaa kaloo inooguma sugan fahamka wixii la fahamsanyah inaanay markay riwaayo noqoto shardi u ahayn gudbinta la gudbinayo waa gudbinaya isagoo taasa bal waxa weeyaan dee fahamkiina waxaa la arkaa waa ciddii ilaahay kuba arsaaqay taa ayuunbuu noqon isagiina tan baaba cilmigii looguma tirin ahlucilmina kaba mid yahay cilmigiina uu gudbiyey oo dee gaadhsiintiisanbaa iyadana dadkii kale markuu sii gaadhsiiya wax lagaba fahmo aanu isagu kaba fahmin isagiina ajrigii way u tahay nin cilmigii sii intii sii xafidayna way noqon oo gudbiyey buu noqonaya bal waa umuuraha xadiidka inooguma sugan wax kalena waa ta aan barhkood hore usii sheegnay baabun alcilmu qabla alqowli walcamal wallah subxaana watacaala aclam